إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii hogaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weerarkii mandabey ee axadii ka dhacay kenya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa muujiyey in aanan la hor istaagi karin weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu ka waramaya weerarkii shalay lagu qaaday ilinka madaxtooyada beesha tunni ayaa shabeellaha hoose kusoo xiratay fatrada koowaad maxad sharci ah oo uga furan gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa meesha ka saaray sheegashada iiraan ee ku saabsan in siddeetan askari ay ku dishay weeraro ay ku qaaday laba saldhig oo maraykanku uu ku leeyahay dalka ciraaq ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa howlgal qalqal lagu geliyey dadka muqdisho ka fuliyey degmada wardhigley ee magaalada muqdisho dowladda maraykanka ayaa sheegtay in cunuqabateyno hor leh ay kusoo rogayso dalka iiraan u diyaargarooba dhegaystayaal warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته warkii oo dhammaystiran hogaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weerarkii mandabey ee xadii ka dhacay gudaha kenya warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay kelimad maqaliyo muuqaal ah oo ka soo baxday hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana uu jeedinayo sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka guud ee mujaahidiinta kelimadan ayay hogaanka guud ee mujaahidiinta waxay uga hadleen weerarkii weynaa ee mandhabaay kaas oo ay naftoodhoryaal ka tirsan mujaahidiinta ku beegsadaan saldhigga kamsiimba oo ay degan yihiin ciidamada maraykanka kuna yaala gobolka laamu ee kenya ugu horeyn sheekh cali dheere ayaa ka hadlay qaabka u u dhacay weerarkaas iyo khasaaraha rasmiga isugu jira dhimasho iyo burburka hantiyadeed ee gaaray ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya subaxnimadii axadda oo ay taariikhdu ku beegneeday tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kow hijiriga geesiyaal ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar barakaysan ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee hoostaga taliska maraykanka ee afrika africom kaasoo ku yaalla deegaanka maandabey ee gobolka laamu ee dalka kenya waxayna allah subxaanah wa tacaala fadligiisa halkaas ku dileen kuna dhaawaceen toban iyo toddoba askari oo maraykan ah iyo sagaal ka mid ah ciidamada khaaska ee kenya mujaahidiintu waxay allah subxaanah wa tacaala fadligiisa ku guulaysteen inay saliibiyiinta iyaga oo khabar moog ah ku kediyaan weerarka kuna beegsadaan gudaha saldhiggaas militari ee difaacyada adag lagu xayndaabay waxayna halkaas ku burburiyeen kayd hub ah gawaari dagaal iyo toddoba diyaarado ciidan ah howlgalkan oo qayb ka ah olole dagaaleedka qudus lama yahuudeynayo ayay hogaanka sare ee mujaahidiinta al-shabaab kaga hadleen sababaha rasmiga ee keenay in lagu beegsado ciidamada maraykanka ee joogay laamu tacadiyaadka maraykanka iyo gabadfallada uu ku hayo muslimiinta oo ay ka mid tahay go-aankii qudus uu maraykanku ugu aqoonsaday caasimadda maamulka yuhuudda sababahaas iyo kuwo kale uu sheekhu sheegay ayaana keenay in mujaahidiintu qaadaan weerarkii mandhabaay tan iyo markii uu qudus u aqoonsaday caasimadda yuhuudda wuxuu maamulka taraamp sii xoojiyey cadaawadda guracan iyo dulbiga qayaxan ee ka dhanka ah eheladeenna ku nool falastiinta gumaysiga ku hoos jirta wuxuu maamulka yuhuudda u sharciyeeyey buuraha jowlaan wuxuu taageeray deegaamaynta sharci darrada ah ee ay yuhuuddu ka wado falastiin ilaa iyo haddana kama joogsan inay sannad walba maamulkaas siiso taageero militari oo gaaraysa in ka badan saddex bilyan oo dollar si ay u sii xoojiyaan dulmiga iyo duqaymaha joogtada ah ee ay ku hayaan muslimiinta falastiin iyadoo arrimahan laga duulayo lana raacayo mabaadi'da islaamiga ah ee u gargaaridda dadka mustadcafiinta ah iska dafcinta daalimiinta iyo difaaca muqadasaadka islaamka ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkii axaddii ku beegsatay ciidamada maraykanka ee ku sugan deegaanka maandabey ee dalka kenya qaala allahu tacaala fii kitaabi alcasiis wa in nakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku hanjabay in howlgalka alqudus lan tuhawad uu sii socon doono tan iyo inta maraykanka uu ka fulinayo dalabaadyo dhowr ah oo uu soo gudbiyey sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere allah idankiina ololo dagaaleedka qudus lama yahuudaynayo wuu sii socon doonaa ilaa inta uu maamulka maraykanku ka joojinayo dhammaan taageerada iyo tababarada uu siiyo maamulka yahuudda ee dagaalka ku haya muslimiinta ku nool falastiin ka joojinayo duqaymaha wuxuushnimo ee ka dhanka ah dumarkeenna iyo carruurteenna kala baxaya ciidankiisa gumaysiga waddammada muslimiinta ee ay ku soo duuleen ka soo daynayo dhammaan muslimiinta sida xaqdarrada ah ugu xidhan xabsiyadooda albaabadana isugu dhufanayo dhammaan saldhigyada milateri iyo xabsiyada qarsoodiga ah ee ay ka samaysteen waddammada muslimiinta si uu ugu dulaysto dadkeenna haddii ay u hoggaansami weyso dalabkaas aan kor ku soo xusnay natiijadu ma noqon doonto keliya in dhiig hor leh ciidankiina uga daato dholalka islaamka balse waxaa halis geli doona nolosha iyo masaalixda dhammaan dadka ameerikaanka ah ee ku nool daafaha dunida si looga abaalmariyo dembiyada guracan ay ku kaceen annaguna idinma dulminin balse idinka ayaa daalimiin ah dhanka kale hogaanka sare ee xarakat al-shabaab almujaahidiin wuxuu hambalye iyo bogaadin u diray raggii fuliyey wararkii mandhabaay iyadoona hogaanku uu mujaahidiinta ugu baaqay inay ahdaafta koowaad ka dhigtaan beegsashada masaalixda maraykanka hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu halkan uga hambalyaynayaa una tahniyadaynayaa istishhaadiyiintii geesiyaasha ahaa iyo halyeeyadii dhiiranaa ee fuliyey howlgalkii maan dambey kaasoo ahaa duulaan lagu fuliyey talooyinka iyo tawjiihaadka hoggaanka sare ee tadiimka qaacidatuljihaad uu ugu horeeyo asheekh ayman adawaahiri xafidahullah waxaan allah subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu camalkooda ka aqbalo shuhaadadeenna sarena u qaado darajaadkooda jannada waa habaadkooda dhiiggooda iyo nafhurkooda waxuu allah subxaana wa tacaala ku ciqaabay saliibiyiinta maraykanka ee kibirka badan ku burburiyey saldhiggooda kuna dulleeyey ciidankooda waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan dadka muslimiinta ah si gaar ah mujaahidiinta bariga afrika inay ku daydaan dhallinyaradaas halyeeyada ah mudnaanta ugu horraysa ee howlgalladoodana ka dhigaan beegsiga masaalixda maraykanka ugu dambayntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wacad ku martay reer filistiinna u cusboonaysiisay dhaartii caanka ahayd ee sheekh usaama bin laadin islamarkaana uu ku cadeeyey inaanay mujaahidiintu marnaba garabkooda ka bixi doonin muslimiinta filistiin intay allah kala kulmayaan waxaan halkan mar kale ehelkeenna falastiin uga cusboonaysiinaynaa dhaartii caanka ahayd ee shahiidkii islaamka iyo hoggaamiyihii mujaahidiinta ee samankan sheekh usaam bin laadin raxmatullaahi calayh dhiigga carruurtiinnu waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinnuna waa dhiiggeenna dhiigga dhiig baan ku gudi doonnaa dumintana dumin baan kaga jawaabi doonnaa waxaana allah subxaana wa tacaala hortiisa idinku markhaati gelinaynaa in aanan marnaba idin khiyaari doonin ilaa ay guushu ka timaado ama aan ka dhadhaminno wixii uu dhadhamiyey xamse bin cabdilmudalib allah ka raalli noqdee waxaan ka dagaalamaynaa soomaaliya indhahana waxaan ku haynaa baytulmaqdis allahuma munazila alkitaab wa mujriya asaxaab wa haazima alaxzaab ihsimhum wansurnaa calayhim kelimadan muhiimka ah ee uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere kana soo baxday hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku timid luuqadaha carabiga soomaaliga iyo ingilishka waxaana kelimada muuqaalka ah ku lifaaqnaa sawirada ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex sugan xerada mandhabaay diyaaradaha maraykankana dab qabadsiinaya
ويا أيها المسلمون في الصومال أبشركم لتهزمن أمريكا وعبيدها بعون الله في الصومال كما هزمها الله في أفغانستان والعراق ولكن عليكم بالصبر والثبات يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa muujiyay in aanan la hor istaagi karin weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu ka waramayay weerarkii shalay lagu qaaday irinka madaxtooyada markan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena goodax maxamed cumar dalxa oo ka mida baarlamaanka federaalka uu u waramayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa murugo ka muujiyey weerarkii lagu hoobtay ee shalay ka dhacay koontaroolka koowaad ee laga ilaaliyo madaxtooyada weerarkaas oo lagu dilay shan iyo toban xubnood oo uu ku jiro agaasimihii wasaaradda haweenka bile ismaaciil diiri iyo sulaymaan ayaan weydiinay sida uu ku suuro galay maadaama meeshu ay tahay koontaroolkii koowaad ee madaxtooyada wuxuuna ku jawaabay dadka waayaaragga ah ama si guud ama si gaar ah wax badan xogogaal u ah waxay og yihiin aniga ee kula hadlaya ee xildhibaan soomaaliyeed maanta aan ahay golaha shacabka ayaa ay gaareen inay noogu soo galaan waxay dadka ay horay u galeen maxkamadda sare ee ciidamada kasta kow ee middan ee maanta ee dalka loogaga baartay arrimiyo dhinaca marka loo eego shuruucda ee ama aniraare ee maaragtay garsoorka kolleyba obereshinadooda iyo howlgaladooda iyo tabahooda eerka ay gaarsiisan yihiin mid maanta lagu eeri karo koontarool hebel iyo koontarool hebel maxaa soo gaarsiiyey dadkaasi iyo maxay ugu suurto gashay maa xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in isagu uu marar badan ka badbaaday isku dayo lagu doonayay in lagu khaarujiyo iyo weeraro xarumo uu ku jiray lagu qaaday wuxuuna muujiyey inaan la hor istaagi karin weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale mar aan wax ka weydiinay mowqifka dowladda ee ku aadan xiisadda iiraan iyo maraykanka ayuu muujiyey inay dhexdhexaad ka yihiin laakiin su-aashii la weydiiyey ayaa ahayd madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu maraykanka uga tacsiyeeyey askartii lagu dilay laamu laakiin iiraan ugama tacsiyeyn dilkii qaasim sulaymaani halkaasow kama muuqato inaad maraykanka xigsan tihiin wuxuuna ku jawaabay si ka meermeerid ah beesha tuni ayaa shabeellaha hoose kusoo xiratay fatrada koowaad machad sharci ah oo uga furan gobolka shabeellaha hoose warbixin warka ku saabsanna maxamed ciise ayaa noo soo jeedinaya
munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay ardayda macadka al iimaan ee u furan beesha tuni ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ardayda ayaa soo qaadatay muddo waxbarasheed lix bilood ah iyagoona galay fasax kadibna waxa ay kasoo laaban doonaan fasaxa iyagoona halkaasi laga sii ambaqaadi doono waxbarashada u hartay munaasabadda waxaa kasoo qaybgalay culamaa uddiin nabadoono waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa sidoo kale goobta bandhig cilmiyeed kasoo jeediyey tiro ka mid ah ardayda معدك الإيمان أما بعد يسرني أن أقدم تحياتي وجزيل الشكر وأنا ناطق بفم المعهد الإيمان التابع لقبيلة التن لأمير حركة الشباب المجاهدين في شرق إفريقيا أبي عبيدة ذلك الأمير الحبيب الذي لم يقصر عن جهوده وتوجيهه وترشيده عن افتتاح معاهد التعليمية التابع لقبائل الصومال عامة ومعهد الإيمان التابع لقبيلة التن خاصة وله الفضل بعد الله أن يفتح هذا المعهد الإيمان التابع لقبيلة التن maamulaha macadka al-iimaan ayaa soo jeediyey kelimad uu kaga hadlayo taariikhda machadka haddana doorkani waa doorkii labaad ee beeshu ay furanayso machad waxaana la furay machadkan bishii dulqacda kowdeedii sanadkii kun afar boqol iyo afartankii hijiriyada ilaa iyo lix bilood ayay socotay waxbarashada machadka waa tan maanta xafladiisu aan u fadhinno waana fatrada koowaad ee machadka sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaanka beesha tuni suldaan aadan cusmaan isagoo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu beeshana ku dhiirigeliyey inaysii laba jibaaraan waxbarashada dhammaan intii machadkan xagga dhaqaale xagga kelimad xag kastuba ku qayb qaaday iyoonkii mahadnaqayn waalidiintii dhalooganay si sharaf leh iyo nadaam leh iyoon iski wareejiyeen oo dhalookiyo inaad li walbara iyoon si nadaam leh iski wareejiyeen waalidiintaas ki jooga iyo kii ajoogaynaba insha allahu raxmaankii mahadnaqayne mahadnaqaasi kadib walaahii wacadi ah iyo walaahii waane ah insha allahu raxmaan culummadii iyo akhyaartii kale oo horeeya tabajeediite ana ma iski gaabiyaayey lama kelmadood kelmada koowaad ma ahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay dhahey in allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu biha aakhiriin kitaabkanay qoom korsi iki qaaday diitaeb qoomna hoos iki digay marka insha allahu raxmaan ka hor harakatu shabaabulmujaahidiin ka hor ununa diinnii kibooriidin musoo ogarne nagkoya nii dhahayo dholookisin diinta islaamka min tawxiid ilaa culunti sharciga faniga ki ikidimboynii kibooriidin macal harakada ka hor harakadan ilaahay subxaanahu watacaala ajisaayo ilaahay kora ku weelo dhinaca kale waxaa kelimad qayim ah ka soo jeediyey halkaas sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna tilmaamay in horumarka laga gaaray waxbarasho ee haatan ka jira wilaayaadka islaamiga ah ay tahay midhaha jihaadka ka dhashay waa mirihii jihaadka ka dhashay wey walowla aljihaad lama heleen culumtan iyo ubadkan sidaa ilaahay ee u gartay ee u yaqaana haddaan jihaadku noo socon lahayn xayثu qaala subxaanahu watacaala kutiba calaykum اlqitaalu wahuwa kurhun lakum wacasa an takrahuu shaya wahuwa khayru lakum wacasa an tuxibuu shaya wahuwa sharu lakum naftu inkastoy jeceshahay albadaala iyo inaysan jihaadin oo iska taagtaagnaato meelaha haddana waxaa inoo khayr badan inaan jihaadno oo diinteenna aanu baranno sideedana sharciga ilahi waxaa lagu fahmaa markii la dabaqo ayaa la gartaa wey ugu dambayntii waxaa ka hadlay munaasabadda gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose nabadoon ibraahim iyo injineer awgaab iyo mid ka mid ah waxgaradka beesha tuni annagu waxaan leenahay gobolka shabeellada hoose ummadda ku nool halagu dayda ayaan leenahay beeshan gamaas hadda waxaa u dhammaaday macad haddeerna macadka kale ku dhex jiraan heerkaasayna ku marahayaan in ilaahay weynaa wahidkaa loogu dhowaado gobolka ummadda ku nool dhammaanteed inay ugu daydaan beesha shangamaas mas-uulka macadka ayaa noo sheegay inay hadda gaareen heer jaamacad guud ee xaraka shaabaabulmujaahidiin inay ilmihii gaareen oo ay dhigtaan kuwaana waxaan u rajaynaynaa inay iyagana gaaraan heerkaas jaamacadda guud ee xaraka shabaabulmujaahidiin inay mutaystaan waxaa cakis ku ah ilmaha soomaaliyeed qaar ah gaar ahaan kuwa muqdisho iyo meelahooda jooga oo la qaldo oo maalin walba erboorka laga soo laga soo dejiyo iyagoo indhalac oo indhaha beelay waxaa la soo dejiyaya iyagoo dhaawacyo ah iyagoo meyd ah ganacsatada beesha tunin waa u mahadcelinaynaa wujuuhdan quruxda badan waalidiintii dhalay sida hagarla-aanta ay ku keeneen ayagana waa u mahadcelinaynaa si kastaba ha ahaatee ee waxaa muuqata in qabaa'ilada soomaaliyeed ay ku tartamayaan waxbarashada ubadkooda iyadoo haatanna wilaayaadka ay ka furan yihiin macaahid badan halka kuwa kalena laga aflaxay ciidamada dowladda federaalka ayaa howlgal argagaxgelin ah ka fuliyey magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee sida gaarka u hoostaga maraykanka ayaa xalayto howlgal habeen eelmad ah ka fuliyey xaafado ka tirsan degmada wardhigley ee magaalada muqdisho waxay u daateen guryo ku yaala degmadaasi halkaas oo ay ku saseen haween iyo caruur xaafada baar ubax ayaa la arkayay ciidamada oo guryaha gudaha u gelaya iyagoo baaritaano ka sameeyey xilli dadku ay ahaayeen kuwo hurdaya oo aanan filinayn howlgalka noocaas oo kale ah oo lagu argagaxgeliyey afhayeen u hadlay dowladda federaalka waxa uu sheegay in howlgalladaasi ay ahaayeen kuwo qorshaysan oo ay ku bartilmaameedsadeen goobo mucayan ah howlgalkan ayaa kusoo aaday xilli shalayto xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerar qorshaysan ka fulisay nawaaxiga madaxtooyada oo lagu dilay shan iyo toban xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo isugu jiray saraakiil ciidan iyo shaqaale ka tirsan baarlamaanka iyo wasaaradaha madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa meesha ka saaray sheegashada iiraan ee ku aadan in siddeetan askari ay maraykanka kaga dishay duqaymo ay ka fulisay gudaha dalka ciraaq donald trump ayaa jeedinayay khudbad sanadla ah waxaana uu kusoo hadal qaaday xiisadaha u dhexeeya maraykanka iyo iiraan khudbadiisa waxa uu ku sheegay in aysan jirin dad maraykan ah oo ku geeriyooday ama xitaa ku dhaawacmay weeraradii gantaalaha loo adeegsaday ee maalintii talaadada iiraaniyiintu ay ku qaadeen laba saldhig oo ku yaala gudaha dalka ciraaq burbur aan sidaas u ballaarnayn ayaa jira wax naga dhintayna ma jiraan ayuu yidhi donald trump
will never be allowed to have a nuclear weapon. I'm pleased to inform you The American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases.
waxa uu ku jeesjeesay iiraan oo uu ku tilmaamay in ay nafistay oo carada ay ka degtay markii ay gantaalo ku weerartay saldhigyadooda xilliga uu hadlayay waxaa garab tagnaa saraakiil ka tirsan maraykanka trump waxa uu ku goodiyey in iiraan ay kusii laba kordhin doonaan cadaadiska isagoo ugu goodiyey in ay saari doonaan cunuqabateeno hor leh oo looga jawaabayo tallaabada argoosiga ah oo ay qaaday dowladda iiraan donald trump ayaa khudbadiisa waxa uu midooda yurub ruushka iyo shiinaha kaga codsaday in ay ka baxaan heshiiska dhanka nuclearka ku saabsan oo ay kula jiraan iiraan heshiiskaasi oo horey maraykanku uu meesha kaga saaray trump ayaanan ilaa iyo hadda carabka ku dhafan tallaabo militari oo xigta oo dowladdiisu ay ka qaadayso iiraan markii ay beegsatay saldhigyadooda gudaha ciraaqa warkii subaxniman dhegeystayaal saaka waa naga inta